kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kusoo dhawaada mar kale shabakada wararka qurbajooga ee somaali diaspora news dt com sidoo kale dhegeystayaal ha moogaanina in aad naga soo booqataan qurbajoog dt com dhegeystayaal mahdi ismaaciil ibraahim waa ganacsade qurbajooga oo in badan ku noolaa dalalka waqooyiga america ee kanada iyo mareykanka haatanna ee ka ganacsada fooxa mahdi juhdi fara badan iyo dadaal dheer oo uu soo galay ka ganacsiga iyo baaritaano dhaadheer oo uu ku sameeyey fooxa ayaanu doonaynaa bal maanta inaynu ku eegno khibrada dheer ee uu kala soo baxay muddada dheer ee uu ku jiray ganacsigan busaweelyada ama fooxa iyo beeyada soomaalidu hadba sida loo yaqaano mahdi marka hore bal walaal kusoo dhawow qurbajoog com
cabduqaadir aada baad u mahadsan tahay aada igu casimareysay somaali diaspora news waa si wanaagsan mahdi ugu horeyn walaal waxaad bal inooga warantaa muddaad dhulkan joogtay mar quraatoon baad dhankan ganacsiga fooxa u beedhay bal waxyaabihii kugu dhaliyey bal inoo yaro guud mar
walaal horta markii horeba weligeyba waxaan jeclaa inaan horta wadankii amba iskaga noqdo ama wax dadka wax u taraya aan u qabto intaan halkan joogo waxaa horta fooxa ii keenay waxa weyi markii intaan foox iyo waxaas iimanba dee aabahay baa yar baabuur jiira oo dhaawacmay markii baan halka ka booday markii la ii sheegay baan diyaarad qaatay wadankii iska tegey labadii laba lugood buu ka jago dee anaa hayay saddex bilood oo dib baan socodkii ugu bilownay markaan soo noqday sanad dabadeed buu geeriyooday geeridii markaan kasoo noqday habeenkii igu horreysay aan seexdayba riyoaan ka bixi waayey madaxiis iyo qeyqii fooxa oo ku wareegsan markaas halkaas baan ansiri ma halkan bay ka dhowde maad hooyo tiraadid bal kiilo fooxiyo ama unsina soo dir dukaanada saan u dhigdhigo markaas halkaas baan ka bilaabay hooye markaan la hadlay bay tiri dee waxbaa kaa yar siiye aniguba foox berigaad yarayd waan iibin jirno wax faa'iido laga helaa ma jirto iska soo noqo dee malaha waad uma malaynay kaas inuu inaad wax ka helaysid marka waxaan ku yidhi malaha halkani waa meel ka gooniya tii aad ka iibin jirtay bal dukaanada halkan baan dhigdhigi doonaa ee iisoo dir way isoo dirtay markii aan ayaan sameeyey dabacay yar ku xirxiday waxaa markiiba ku bedelay wax ino siddeetan dollar gaadhaya kiiloogii ay soo dirtay markaa baan gartay dee inay faa'iida ku jirto haddaan aada loo dadaalo dukaanada loo qaybiyo halkan la dhigdhigo sidaas ayaan ayaan de baaray foox aan arkay markii dambena inay ay gaalada u taqaano frankinsense inay ay saliidna iibinayaan saliid fooxa markaas baan yaabo yidhi war siday saliiddan uga soo saareen dee baaritaan badan baan sameeyey markii dambaan ogaaday habkii looga saarayey dee sidaa daraaddeed baan ayaan maantaan aada saliidda fooxa maraykanka ugu iibiyaa waa si wanaagsan mahdi haddii aan baaritaanada aada samaysay dhowr su-aalood kaa weydiiyo dabcan fooxa qudhiisa aad baaritaan ku samaysay habka uu baxo sida looga ganacsado waxaad culum badan baad ka urursay run ahaantii dad fara badan oo kala gedisanna waad la kaashatay bal waxaad nooga warantaa baaritaanadii aad ku samaysay fooxa qudhiisa iyo sida caalamkan reer galbeedka iyo dunidaba looga yaqaano bal waxay nooga taataabo
ha horta maanta dunidaaan joogno fooxa siday dee u isticmaalaan markay saliidda ay ka saaraan jirka ismariyaan bararku ka qabtaa dadka maskaxdoodu ay ay buuq ku yar furan yahay urtiisaadaa yar dejiya dadka xeeqda le biyo kulubay ay ku ritaan oo ay ku dul neefsadaan sida sambabka ugu furfuro marka dee iyo dhakhtaradan kale adduunka ee hindiya u badan iyo indheerta oo iyaguna kaniin ka sameeya oo iyagu saliidda kaniin kama sameeyaane saliidda marka laga saaro wixii soo hadha ayuu kaniin ka samayni karayaa oo waxay ku daweeyaan xanuunadan bararka oo dhan iyo ayay aada ugu daweeyaan marka dadku gogoloobaan marka dee caafimaadkiisii weeyaan taas laakiin markay noqoto fooxa sidii geedka intuu markuu kasoo baxo dee buurtan sanaag ayaa buuraha sanaag ku yaal oo dhan baa ayuu ka baxaa marka geedkii marku ay waa la saraa geedka markay saraanna dee waxaa ka yimaada caano marka waa sida caano kale ayuu da-aa markuu dooga hawadu qalajisaa qalalkaa markuu qalalo ayay toddobaad dabadeed amba laba toddobaad dabadeed geedka ku noqdaan meel kaley ka saraan kii qalalayna ay ka guraan ayay markaa meel ay hooga ku ururiyaan hoogagan loolan jiray libaxyada gala ayay meeshu leedaha oo dadkii horena way guran jireen oo iminka soomaalidu waxay fooxay bilowday inay gurta intii afar boqol oo sanadood inta in laga joogo marka dee markuu geedku kasoo dhaadhaco dee waxa tuulada la keenaa tuulada markuu dee soo dhaafana annagaa iibsana oo dadkaa de toos bay noogu keenaan ilaa iyo berberaan keennaa markaan berberana container ban kasoo saarnaa
waan gartay waan gartay mahdi waxaan doonayay oo kale inaan walaal wax kaa weydiiyo adigoo mahadsan aada baa looga ganacsadaa bahalkan dunida oo dhan ayaa marka caafimaadka laga yimaado siyaabo kala gedisan udgoonkiisa uga faa-iideysata iyo ganacsigiisaba dunidu sideebay soomaalida sanaag ku nool oo kaleeto uga ula ganacsataa ula macaamishaa markaad baaritaanadaadan ku guda jirtay maxaa kaaga soo baxay
horta markii aan baaritaan galay waxaan waayey inuu meel ay ku qoran tahay foox soomaaliya ka yimaada oo badanku buugaagtoo dhan waxaa ku qoran fooxu wuxuu ka yimaadaa yamanta cumaan iyo sacuudi arabiya marka dee adduunkan kale toos soomaalida ugama qaataan oo waxaa la diidayaa dee arrimahan kale ay ka sameeyaan inay kollaba aynu ogaano marka carabtay ka iibsadaan carabtuna dee markay ka iibiso waxay ku tiraa yaman waddankoogu ka yimid horta taasna wayna haysataa marka dadkeenu waxay oo quraatay garanayaan ciday ka iibiyaan badanku waa carab iyo dhowr amba faransiis u yar dira amba jarmalka u dira mooyaane de markay gacantooda gasho dee waxay ka dhigaan waxaasoo dawooyin oo kale oo dee ayay ka sameeyaan marka faa'iidadiisii badneed oo dhan waxay taallaa markaad dee wixii aad process ku samaysid aada dawooyin ka dhigtid aad dee marketkan adduunka weyn aada toos ugu geysid ayay faa'iidadu leeday marka dee habkaas buu maraa foox
waan gartay waxaad laga dhadhansanaya hadalkaaga muhiimadan ballaaran iyo fursadan ganacsi ee ku jirta geedkan fooxa iyo beeyada laga guro dadkan reer sanaag ee boqolaalka sano geedahan ma garanaysaa fooxa kasoo gurayay noloshoodu waa mid nooceeya sideyse dadkan ajaanibka ee carabta u badan ee ka iibsada ay ula macaamilaan
horta maanta dadkani fooxa guraa nin caraba ma arkaan ama nin ajahnadia maa dee soomaalideenii carabta joogtay halkaa walaalkooda ama inadeerkooda tegay ayay ugu diraan halkaas oo bakhaaray ku leeyihiin yamanta soomaalidu oo bakhaaradaas bay carabtuna kasii iibsataa markaa dee ninkan soomaaliga ee buurta amba kora amba dee tuulada jooga walle wuxuu ka helaa dee wax amba beriis amba baasta loogu soo diraa wixii ay usoo diri karaan haddayba dee lacag ay ka heleen ilan waayna la qaadaa wixii oo doonin la saaraa oo dee kharash kale uu galaa oo dadkaasi buuraha hoos fadhiyaana waxay haystaan baa iska yar markaa dee waxaan waxaan aan aan ugu dadaalayaababa sidii iyagaan maanta aan toos u gaari lahaa aan wixii loo qaban karayay dee waajibkaa inaan loo qabto ayaan maanta dadaalkoogaan iyaga dadaa daraadoodban waxaan u wadaa sidii aan maantaan dee wax wanaagsan aan ugu qaban lahayn dadkeeni waa si wanaagsan waa si wanaagsan mahdi baaritaano kale oo aada samaysay oo runtii dhanka ama syniska ama ama horumarina oo dee fooxan lagu sameynaya sida aad sheegtay saliid loogu rogayo oo kale ayaad ku tallaabsatay iminka warshad baad sidaad sheegtay ku furan fooxan dhagxaanta ah aada ugu bedelayso saliid xiriiro nooceeya ayay dad khubaraahi kula soo sameeyeen oo markaa aad isu kaashateen oo markaa aada uga dhigteen ganacsigani mid xitaa barashadiisu ay mustaqbalka dambe dadka soomaalida caawin doonto
ha horta markii aan bilaabay shirkadda waxaan ogaaday inuu horta maanta geedku uu dee uu noloshiisu aad iyo aada u liidato mada waxaan u tegay jaamacadeedan magaalada vermont ku taala oo ay kuwani dhirta ilaaliyeed ee ecologista ee environmentalistka ayaan albaabkooda ku qaraaxan ku yidhi de geedkan ayaan rabaa inaad ila baadhaan sidii aan u caawin lahayn noloshiisu inay noogu sii dheeraato markaa taasina waxay bilowday inay iskuulkoogiiba jaamacaddii ay ku dhigaan geedkii fooxa halkuu ka yimid iyo wuxuu geedku yahay markaa dee taasina waxaan la wadnaa inaan waddankii sidii maanta iskuulladeena caruurta loogu dhigi lahaa oo amba field trip loogu diri lahaa sidii geedkii loo dhowri lahaa oo loo baadhi lahaa da'diisa siyo si ka wanaagsan oo maanta fooxa loogu guuri kari lahaa siduu dee fooxuna inoogu bato uu geedku inoogu soo uu geedkana loo nasiyo sanadkiiba dee sanadna la guro sanadna la nasiyo markaa kuwaasna waan la shuraakoono oo aad bay ayay dee noogu caawiyeen wixii ay ay garanayeen ay noogula caawin karayeen oo maantana waxay usoo dabaal joogaan inay dee ay wadankii tagaan oo oo ay dee foundationadaas lacagta badan leh ay proposal u diraano sidii maanta loogu dhawaaqi lahaa adduunka geedka fooxa sidii loo ilaalin lahaa taasi waxa weya waa kuwii dhirta waxaan anigoo dhexda socdo dee saliid ka saaraya halkan vermont buu ila soo hadlayay dhakhtar virginia tech ku yaalo xawayaanka markaa waxay bilaabeen inay horta saliid markaan fooxa aan shiilayo waxaa kasoo baxa saliid biyo iyo foox haday markaa anigu waxaan rabay horta biyahan baa dee mucjisaan waqti foox markaa welin cid baadhay ma jirto markaa waxaan rabay dee halkaasina layga baadho bal wixii caafimaad isagana laga heli karayo markaa wuxuu yidhi horta biyo kasoo kow dakhtarkii virginia wuxuu yidhi anigu waxaan baadhnaa kansarka markaa sidaan kansarka u dili lahayn markaa waxaan rab waxaan maqalnay saliidan fooxa ayaa ayaa caafimaadkaygu badan yahe ma waxaan rabnaa inaan ku eegnay saliidaada noo soo diro haddaad collaboration la samaysida bilaash noogu soo diro aniguna waxaan kula socodsiin doonaa kolba halkaan soconno markaa waan u diray maanta de waxay iisoo iisoo direen de waxay ay sameeyeen imka saddex sannadood ban ayay shaqadan saliidii iyo kansarka wadeen waa waxay ku guulaysteen inay afar iyo toban cisho tuumar weyn oo dee kubaddan tenniska leeg ay ku dilaan afar iyo toban cisho markaa dee waxaad arkaysaa maanta caafimaadkiisu inuu dee adduunka aada looga baahnaan doono dee kansarkii maanta hadduu dhulka dhigay dee dawadiisu mid la gaarayo maaha maanta fooxa
waan gartay mahdi dhanka dhaqaalaha marka la eego sideebay nolosha dadka soomaalida ah ama reer somalilandba ah ee ku nool gobolka sanaag iyo guud ahaanba soomaalida sideebaa il dhaqaale oo waafiya oo waxtarta loogu bedeli karaya mase leeyahay potentialkaas in geedkaasi ama foox uu noqdo il ganacsi oo ay soomaalida oo dhami ee ku caano maalasho
alla maanta fooxu haddaan maanta gacmaha soomaalida aan wada qabsano aan maanta fooxeena aan waddo wanaagsanoo marino dee adduunka adduunka o dhan baa isticmaalo fooxa markay noqoto diin markay noqoto dawo iyo markay noqotoba dee wax ay sidii cadoora kale u isticmaalaan marka dhaqaalaha fooxa markaan anigu ambaaray intaan iminka aan helay waxay noqonaysaa wax dee dhowr bilyan gaadhaysa oo ay adduunka kale ka sameeyo markaa maanta haddaan soomaali maanta ay dawadii ka samayso ay saliidii aan ka samayno aan adduunka maanta sidan marketka adduunka distribution u samayno oo hagaagsan maanta waxaan ugu ballan qaadayaa nin walba soomaaliya inuu maanta fadhiga lacag loogu loogu siin karo oo sidan sacuudiga maanta dadkiisa uu qoro lacag petroolkooga kasoo gasha markaa maanta dhaqaalahan fooxu waxa weeyaan waa dhaqaalo aada u weyn oo dee aan aan maleyni karayn inta inta kasoo baxda ee ilaahay ana la qabto
waa gartay markaa fooxan ka baxa gobolka sanaag somaliland marka la eego noocyada kala duwan ee fooxa dunida lagu beedho halkee buu ka gelayaa mase jirtaa dunida meel kale oo foox qiimihiisu sidan uu yahay uu ka baxo
horta maanta de anagu waxaan u malaynayaa inaan inagu ugu badan nahay wax foox adduunka siiya ethoobiana ay garab iyaduna ay mid kaloo gooniyo oo oo nooc dee nooc kaloo yar noqday oo laakiin caafimaadkiisu dee lamid ahayn keenna maanta keenna oo quraata caafimaadkiisa mid kaloo lamida waa lalaayay hindiya ayaa ayuu ka baxaa midi mid cumaan buu ka baxaa midna etoobiya iyo sudan bay yidhahdeen laakiin kuwaasi horta caafimaadkooda waa la baadho waa la eego wixii chemical ku jiray baa la banaan dhigay marka keenna dhagaxa uu ku dul yaalla uu ka dulbaxayo ayuu caafimaadkiisu maanta u yahay haddaa maanta dhulka la keeno uu isbedelaa oo geedkii way eegeenbaba sanaag tuulo aan ugu tegay oo laydhaa gudnad iyo cas geedkii dhulkay kusoo camuuddaa lagu beeray ma geedkii si kale buu isku bedelayba wuxuu noqday sidan geedkan bahaashkii amba kookada ayuu to ayuu dhumnaado u baxay laakiin marka buurta dhagaxa ku dul yaallo u fidhmaa oo nooc kalu ayuu weegyahay markaa dee maanta waa adduunka quraata fooxeenna mid meel kale lagama helo inagunbaa leh oo kan kale dawadiisii sidaa uma kheyr badnaa
waan gartay iyada dalkii baad tagtay somaliland baad tagtay baaritaan dheer baad gashay sidii fooxa aada firmont u keeni lahayd iyada maxaad kala kulantay hadday noqoto dhanka mas-uuliyiinta dowladda ilaa heer dowladeed ilaa heer degmo ilaa heer gobol maxaad kala kulantay iyaga siday u arkeen fikirkan aad wado iyo dhaqdhaqaaqan aad wado oad ku dardargelinayso in geedkan fooxa ah faa-iidadiisa laga miro dhaliyo
horta markii igu horeysay dee horta saliiddii waan qaaday oo hooyadii baan horta waan ugu horreysiyey waxaan hursiiyo markay hursatay waxay tiri waa cadar markuu de waa foox kaabay tiri sidan buu udgoon yahay aan ku yidhi haa markaa waan ogaaday dee horta hooyadayba ogeen inay saliiddan ay jirto ina dadkii halkaa joogane ay ogeen markaa waan waan tego dee ilaayo duqii ceergaaba waan u tegay waan tusay dee waa laysoo wada eego waxaa la yidhi sideed geedkaygi maanta qururada ugu riday markaa waan yidhi o arrintan ciidanimay sheegin oo an waxaan silaa malaha iyagaa ogdi oo anba garanayo ina saliid iyo waxaan oo dhan laga saaro laakiin dee hab bay u waayeen ay ku sameeyaan laakiin cidba ma oga markii aan dadkii u geeyey saliidii dee dadkii o dhan way yaabeen maanta wada waa noo kow aan aragno fooxa iyagiiyo qururada ku jira si isagoo saliida markaa markuu geed ka soo baxayana hadda waa saliidaasun weeyaan oo iyuegiyo de waa waa ordayaayo waa sidii waa udaa u socdaa oo markuu qalalo ayuu de adkaadaa laakiin de sidaas baa arrinta loo ogeyn laakiin wax dhiboo aan kala kulmay horta dhinaca dawladda ma jirto de cidna ma ogaa markaa dadkan ku yiraa foox baan wadaa dee dhinaca kalea laga eegaa waa laska waa laskaga sii jeesaa lagaa miskiin markaa dawladduna dee hortu waxaa wanaagsan inan maanta de ay dadkan diibadaha ka imanaya ajahnabigae maanta khayraadkeena horta usoo socdo ama taas maan ka baqaa inay inay maanta de dadkeena ay doonayaan inay siyaasadayaan laakiin maanta alxamdulilah anigaa wuu ogaaday maanta nin walba u ogyahay maanta haddaad tegtid sanaag in inuu geedka saliid laga saari karo way ogyihiin oo madaxweynihii somaliland waan ugeeyay markii aan doorkii dambe aan tegey iyo doorkii dowladbaba laba jeer baan la kulmay oan organicna ka dhigay fooxii adduunka sidii maanta dee u shakiba geli lahayn halkuu ka yimid foox markaa dee dhabtii igu weyneed waxay bilowgii markii dee waddanka meelna looga soo diri jirin fooxa laa inaan dubay ugu tagaa bay ahayd markii dooniyaha la saaro dubay baa laigu soo diri jiray maanta dee alxamdulilah berber ay noo furmatay dee toosba maanta containeerkayga laiga soo saaraa oo halkan igu yimaadaa dee dawladdii halkanba wa yaabta waxaa tiri wax containeer ka imanaya soomaaliya dee waa lai yimid oo bakhaarkaygiibaa dawladdii halka maraykanka ii timid ayay tiri bal waxaan ninkan uu soo dejinayo halkaa ka keenayo bal aan soo eegno dee way yimaadeen oo aan tusay waan u micneeyey dee assalaamu calaykum bay ku yidhahdeen markay arkeen inaan wax wax walba aan taan ugu wado aan nin iska shaqaysanaya oo waddankiisii la dadaalaya dee waxay yidhahdeen shaqo wanaagsan oo maraykankii baaba shaqooyin ka bilaabaysa iskadaa waddankiiniyo
waa si wanaagsan waxaa jirta iyada in aad dhanka culumta jaamacadda vermont iyo aada mataanaysay jaamacadda burco howl nooceebay labadaa jaamacadood wadaagayaan iminka muhiimad intee la egse ayay u leedahay ganacsigan fooxa iyo iyo iyo dadka reer somalilanba
horta maanta dee labadaa jaamacadood belintaani looma wada xidhiidhino proposalkii ay inaad dee waxaan lagu caawiyo in kamay rajo helin oo laakiin way weliin way raadinayaan inay amba u s aidka funding ka helaan amba the organizationo kale xidhiidhka welin u yaalaa oo mar haddaan maanta danteenii aan u soconno aruurteenii duulada dee wuxunbaa maqan fundingii dee lagu dhaqdhaqaaqay oo ardayda halkaa loo diri lahaa oo macalimiintu ay dee ay field trip ku samayn lahayd iyo dee materialkii geedka daadiga lagu samaynayay marka wax sidaa u farabadan ma laakiin waxa waxa waxaa loo baahan yahay funding baa loo baahan yahay sidii shaqada hawsheeda badan loo samayn lahaa
waa si wanaagsan iyada waxaad nooga warantaa marka aad eegto sida iminka loogu soo jeestay fooxa iyo faa-iidooyinkiisa iyo ka ganacsigiisa iyo halkii aad kasoo bilowday sawir nooceeya baa kuusoo baxaya
dee waxaa ii soo baxay sawir nooceeya dee khayr iyo barbashyo barwaaqo ayaan arkaa oo dee dadkeeniyo maanta ka faa'iidaysanaya fooxii iyo waxay dhulkooga ku haysteen
waa gartay iminka waxaa jira mahdi in wada shaqayn idin dhex marto urur la yidhaahdo shuraako oo markaa isagu maalgashi u baadi gooba soomaalida ganacsiga ku foogan ama ku mashquulsan ama kuhowl ku howlan ururkaas xiriir nooceeya baad leedihiin sideese bal markii hore aada xiriirkan u wada samaysateen
marka hore shuraako iyada ay soo heshay anigu maan ogeynbaba inay jirto waa markii dhawaanna way bilaabeen ururkaas markay ila soo hadleen waxay yidhahdeen waxaan wadnaa inaan aan waddankii sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa habkeed inaan soomaalida aan iskugu yeedhno aan iskugu soo ururino sidii wixii bacmushirba lahaa waddankii sidii bacmushirkooga aan u caawin lahayn sidii ay shaqaalo kale u qoran lahaayeen amba amba bacmushirkooga u weynaan lahaa markaa waxay dhahen waxaan ku aragnay adigoo oo dee waddankiiba kasoo qaadaya foox oo halkan ku iibinaya marka waxaan de waxay dhahdeen maxaad u baahan tahay caawinimaad sidii aada shaqooyin badan oo aada usii samayn lahayd waddankii oo aan kugu caawin karnaa oo lacag ahayn marka waxaan ku yidhi de wallahi waad waxaad ii samayn kartaan marketing baad iigu caawin kartaan soomaalidaydii baad iisoo jeedin kartaan hadda investment u baahdo si aan usii weynaado marka taa daraaddeed baan aada ugu maqsuuday ay shuraako ila garab galashay ay dee ila taliyaanna haddaan talo u baahanahay markaan shirkado u tegayo markaas sidaa dee daraaddeed baan shuraako maanta aan u wada shaqaynaa sidii aan maanta waddankeena aan shaqooyin u abuuri lahayn
waa gartay mahdi markaa waxaa muuqatay oo aanu la soconay in muddaaba imika in kulamo gooni gooniya oo magaalooyin soomaalidu ay ku badan tahay oo maraykanka u badan inaad tagteen adiga iyo shirkadaada iyo shuraako oo aada soomaali isugu keenteen goobo oo markaa warbixino ka siiseen hawshan aad imika hayso sidee bay u arkeen sidey u arkaan si hawshan ay shuraako wado
horta runta marka laisku sheego dad badanka dadku ma fahamsanaa marka ugu horeysa ay yimaadaan oo waxay moodayaan dee sidii organizationada kale dee lacagta iska bixbixisa marka badanku dadku waxay isleeyihiin nin walba maskaxdiisa wuxuu ku hayee amba idea ayuu dee la raadinayaa meel uu lacag ka heli lahaa laakiin dee sidaas ma aha oo waxay arkayaan iminka markay yimaadaan bay u gartaan inay tahay dee inan nin qof dadaalayin bay dadkan caawinayaan qof doonaya inuu inuu wax qabto marka badanku dadkii yimid horta aad bay horta arin arrinteeda ugu farxeen ay may ogeyn inuu fooxan biyo iyo dee saliid ta gooni looga saaro la iibiyo markaa dee faa-iida yeeri iyagiiba u tahay inay maanta ogaadaan inuu dee fooxan uu kheyraad kala leeyaho ay isticmaali karaan taasi waa mid laakiin dhinaca shuraako walahi shuraako aad buu ula dadaalaysaa oo dad baa kasoo baxay oo dee doonaya inay wax qabtaan wadankoogii laakiin dee aldaab albaaba badan bay u furaysaa shuraako oo waxay waxay garanayaan dee organizationo badan bay iyaguna la shaqeeyaan oo dee ku caawin karta amba wax kula qaban karta marka kuwaas bay kusii tabinayaan haddaad arkaan inay ideyadaadu de ay idea wanaagsan tahay
mahdi aada iyo aad baad u mahadsan tahay runtii arrintan fooxana waa runtii mid muhiimad gaara leh in la siiyo oo la dardargeliyo ay tahay aada baan kaaga mahadinaya sida aad xogtan aad muddada dheer urursay aad noogu soo bandhigtay waxaanan kugu gawaabinaynaa inaad bal dadaalkaaga halkaa kasii wado oo dabcan wixii adiga iyo shirkadan kugu soo kordhana mustaqbalka aanu usoo gudbino dadkana dhegeysta aada baad umahadsan tahay mahdi dhegeystayaal wuxuu ahaa mahdi ismaaciil ibraahim oo farmaan jooga oo aan khadka telefoonka kula xiriiray mahdi waxa uu ka ganacsadaa oo muddana uu urinayay xogo ku saabsan fooxa kasoo baxa gobolka sanaag ee jamhuuriyadda somalilan marxaladihii kala gedisnaa ee ganacsigiisa iyo isaguba ay lasoo mareen fooxa ayuu inooga waramayay inta aan hawada dib ugu kulmi doono waa cabdulqaadir xuseen guuleed oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo